magaalada dhuuble ee gobolka jubbada hoose oo ah magaalo saaran xadka kala qaybiya dalkeena soomaaliya iyo sidoo kale dalkan aan dariskanahay ee kenya ayaa magaalo samaynaysa kobac dhanka horumarka iyo sidoo kale dhismaha haddaba magaaladan ayaa waxaa ku soo badanaya dhallinyarada la imanaya fursadaha ganacsi kaasoo ah loo yaqaano imbeesada taasoo ah lacago laga isticmaalo dalka kenya taasoo inta badan ay dhallinyaradan uga faa'iidaystaan inay u diraan ganacsiga dhoobley halkaasoo ay ka helaan iyaga laftooda oo ganacsi ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda haddaba dhallinyarada furanaysa imbeesada ee kusoo badanaya degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa nooga warbixiya waxaa ku dhaliya inay furtaan imbeesadan iyo faa'iidada ay bulshada ay ku qabaan ku bilaab magaciida waa xasan axmed xuseen oo ka mid a dhalinyarada ka shaqaysto magaalada dubley shaqadan ka shaqeey waxay tahay waa embesa embesa si la yirahdo afka qaadan kenya waa lacagta hawada lagu kala xabilo horta muxuu ahay meeshaan ka shaqeeya waa embesa lacaga baan xawila oo kenya oo xawila oo marmar qaar ka dibadda laga soo dira kenya laga soo dira lacagtaasaan bixiyaa waqti dheer baan hadda ka shaqeynaya shaqadani waayo horta shaqa sideedaba maaragtay waxay u baahan tahay dadaal badan bay u baahan tahay iyo dulqaad shaqadani waa shaqo maaragtay hawada lagu shaqeynayo oo telefoona laga wacayo oo network service la yirahdaa waa adeega maaragtay isgaarsiinta wayna kala duwanta waayo adeegan isgaarsiinta dad waxaa jira lacaga maaragtay loo soo dirayo oo kenya wacna reerihii qaarna way u diraan reeraha kenya jiro waa adeeg maaragtay lacaga la xawilo waxaa kaloo ku jira adeega sarifka soo lacagaha waan sarifa oo saddex maadaama meeshan ay ku taalla xaduudka kenya iyo soomaaliya lacaga baan bedelayo kenya u bedelayo soomaaliya iyo dollar waa saddex lacag baa ka shaqeysaa saddex currency suuqa sarifka dhagaxa dhubley marka lacagahaasna waan bedelayo waayo qofkii waxaa laga yaaba inuu baahan yahay uu soomaali wato u baahan yahay kenya uu kenya u jeedo mamar waxaa dhacda qofkiina soo kenya ka imaado uu baahan lacag soomaali mise dollar waxaan ahay dhallinyarada kamid degmada reer dhubley xifraddan waxaan isaga shaqaystaa embesadan ilaa lixdii sano ugu dambeysay aadaan ku xamaalinayay no challenge oo iska leedaho waxaa dhibaatada ugu weyn ay tahay anteenadii dadkii oon fahansanayn oo systemkii safaricomkii iyo tii hormuud oo kala nooc ah marka systemkii hormuud safarmuud ay dadkii la barteen marka kan inay dad qaarkood inaad ka dhaadhicisid way ku adkaanaysaa marka waa alxamdulilah biilkan ayadu maan ka helnaa ceelkan ku korsannaa marka waa shaqo hadda iska biilkeenna meel noo saaran waa aan kala kulmo waxaa way tan oo fahanka cid caqabadooyin kaloo dadka lagala kulmo ma lahan tusaale ahaan waxay qofku ugu imaanaya sidii embesada free ma ahan oo sidii hormuud oo kale dadkani waxay la qabsadeen hormuudka oo free ah marka challengiga ay la kulmana waxaa waye dadka wax walba serviceka waxay ka rabaan free inuu noqdo safaricomkana embesadana free ma ahan